ra-iisul wasaare ku-xigeenka labaad ee xukuumadda federaalk soomaaliya jibriil cabdirashiid xaaji cabdi ayaa magaalada muqdisho ka daafuray adeega kaabayaasha dhijitaalka hay-adda aqoonsiga diiwaangelinta qaranka soomaaliyeed ee niira munaasabadda daafurka nidaamkan ayaa waxaa ka qayb gelay wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya maarayaha hay-adda waarsiinyo xildhibaana ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya iyo qaybaha kala duwan bulshada magaalada muqdisho ugu horeyn ayaa waxaa ka hadlay kana warbixiyey adeegyada dhijitaalka ay fureen ugu horeyn ayaa waxaa ka hadlay furitaanka adeegyada dhijitaalka agaasimaha hay-adda niira isagoona ka warbixiyey adeegyadani waxay qaban doonaan marka waxaan ku guulaysanay in maaragtay nidaamka digitalka iyo aqoonsi la sameeyo oo maanta uu yahay life in ka badan afar kun oo qof ay isticmaalayaan annagoo aan loonji garayn nidaamka labaad waxaa la yidhahdaa hubiye waa system dhammaystiran oo casri ah oo aan ugu talagalnay inaan siino maadaama aan aqoonsi soo saarnay una xil saarannahay in aqoonsigaas aan keeno aaladihii lagu hubin lahaa nidaamka saddexaad aan soo bandhigan waxa weeye nidaamka certificate delivery system markaan aqoonsiga aan loonjigaraynay idgu nooma diyaarsanayn idga qalabkiisa iyo waxyaalahaasoo dhan procurement buu ku jira ilaahay xamdigeed haddeer waa la daabacaad idgii waa la bixiyaa laakiin waxaanu ku talagalnay dadku inay helaan shahaado u dhiganta idga oo adeeg ay ku heli karaan wasiirka wasaaradda arrimaha federaalka dirtinta xukuumadda federaalk soomaaliya cali yuusuf cali ayaa dhankiisa sheegay in adeegan uu qayb ka yahay dadaalada lagu doon lagu hormariyo diiwaangelinta ummadda soomaaliyeed gaar ahaan adeegyada dhijitaalka ah dhammaanteen ugu faraxsannahay muhiimna ayna ku tahay inaynu maanta joogno daahfurkan aqoonsigan hubiye iyo iyo aqoonsi oo ah fursad tayo iyo muxuu ahaa casriyeyna oo dalkeena kusoo korodhay aada iyo aad baan u bogaadinayaa hay-adda niira maareeyaheeda shaqaalaheeda iyo injineerada munaasabadda xarigjarka adeegyada dhijitaalka ayaa ugu dambeyn waxaa ka hadlay ra-iisul wasaare ku-xigeenka labaad ee xukuumadda federaalk soomaaliya jibriil cabdirashiid xaaji cabdi isagoona ka warbixiyay adeegyadan iyo qaabka ay u shaqeyn doonaan
waad aragteen waxaana keenaya qofka adeeg kasta oo loo qabanaya in lagu xiro haddii lagu xiro qofku wuxuu aadayaa inuu soo qaato maxaa la lahaa idgii inuu doonto marka waxaan rabaa inaan baaqalkan uga jeediyo hay-adahaas publicada iyo privatekaba inay la shaqeeyaan hay-adda niira ee ay usoo diraan dadka serviska ay u qabanayaan lagu xiro ilaa ay idgii ka keensadaan inaan service loo qaban karin aada umahadsantihin runtii waa waa waa wax bogaadin mudan si gaare waxaan rabaa inaan u bogaadiyo hay-adda niira oo runtii aan marka horeba ka dhawaajiyay duruufaha ay ku shaqaynayeen waxaan rabnaa ka xukuumad ahaan waxaan ballan qaadaynaa ilaahay idinkiisa inaan garab taagannahay hay-adda niira ayaa ku howlan si loo diiwaangelina bulshada soomaaliyeed iyadoona lagu diiwaangelinayo qaab dijitaaliya sidoo kale soo xaadirista goobaha hay-adda xarumaha ku leedahay taasoo qayb ka dadaala lagu dona hormar iyo diiwaangelinta ummadda soomaaliyeed